Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo wax soo saarka kheyraadka badda iyo ka faa'iidaysigiisa. Wasaaradda oo ka duuleysa sidii dhalinyarada reer Jubbaland uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka badda, ayaa fursado tababara siisay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo kuwaas oo loo tababaray kalluumeysiga casriga ah. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland, Maxamuud Cabdi Axmed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada loo tababaro sidii ay kheyraadka badda uga faa'iideysan lahaayeen iyo doorka wasaaraddu ay ka qaadan karto horumarinta kalluumeysiga.
Sidaa ka wareysaan dalkan Soomaaliya wuxuu waqti badan gelinayaa waqtiyada dambe in dhaqaalaha buluugga laga faa'iideysto dhalinyartan hadda la tababarayna in ay kalluumaysiga ama wax soo saarka kaliya naga caawinayaan ma ahane dhaqaalaha buluugga ah ee ugu horeeyo haddii lacala ay dhacdo in shidaalka la soo saaraya dadka u horeeya ka faa'iidaysataa ay noqdaan sidaa ka warhaysaan ganacsiga ugu badan ee Soomaalidu bannaanku ugu yimaadaa laakiin waxaa keena maraakiib iyo shaqaale ajaaniba dhalinyartan la tababarayo keliya inay kalluumaysiga ka faa'iidaysanayaan ma ahane waxay ka faa'iidaysan doonaan haddii lacala ay imaato fursadaha ganacsiga ama waxdhoofinta la isticmaali doono badaanada way ka faa'iidaysan doonaan dadka ka shaqagalay noqon doonaan waxaa la barayana waa minbilow oo ah in ay dabaashii ilaa iyo badbaadadoodii ilaa iyo ay wax ka soo saaraan intaasaa la barayaa waxaana rajaynaynaa inay guulo usoo dhammaato insha allahu ka wasaarad ahaan dhalinyarta waxaan u ballan qaadaynaa markay arrimaha kalluumaysiga ama wax soo saarka ay tababarkan u socda ay u dhammaado inaan la wareegno qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka ama degmadaha Dabadhaadha ama Kismaayo nin walba degmadu ka soo jeedo iskaashatooyinkii uu rabo in lagu qoro dowladdii iyo wasaaraddana waxay u qaban karto u qabato insha Allah sidaa ka warhaystaanba iskaashatooyinka waayahan dambe dib haweyn baan ku sameynay agab kalluumaysi fara badan baan siinay hadda ugu dambeyso waqtiyadan dhow waxaan bixin doonaa doomooyin kheyraadka badda ayaa Soomaaliya u ah il dhaqaale oo muhiim ah taas oo loo baahan yahay in bulshadu si saxsan ay uga faa'iideystaan